bismillahi raxmaan raxiim waxaan leeyahay horta waa waxaan leeyahay waa wax muddo dheer la sugaayay runtiina wuxuu maray godane dadkii uu dad badan la siiyey oo aan waxba dhimin oo u badnaa dad masaakiinah iyo dad siyaasiyiinah marka hadee ilaahaad yiriba qofku waxa uu shaqaystuu helaa marka intii dhibkii uu geystay iyo helay tii akrina waa u dambaysaa saameynta ay laxaan karto waxaan oran karaa waxay tahay in ay dawladdu ka faa'iidaysato macdamaa uu ahaa ninkii madaxda u ahaa ururka shabaab waa maqlayay in afartan iyo shan cisho ay siitay in ay si soo dhiibaan waa waa fiican tahay laakiin waxaa kasii fiicnaan lahayd aan taba ku siinaya xukuumadda inay dib u heshiisiin furto ila annagaa bilaabnay inay soo dhiibaan ama markii aan meesha imid oo boqorka maalmood aan qabsaday yaa waxaan ugu baaqay in dhallinyaradoodu ay yimaadaan oo aan siin doonno waxbarasho iyo dhaqanceelid dhaqanceelid aan siin doonno intaan saddex bo intaysan dhammaanin boqolka maalmoodna waxaa noo soo galay dhalinyaro saddex boqol gaaraya oo meeshii marino yaan u dhisnay mushaaro ku siinay dhaqan celin u sameynay markii dambana waxaa lasoo gaarsaday inay ku gaareen oo sarindii loo sarindii loo loo hararay marka dowladda iyo xukuumadda waxaa la rabaa inaysan dib saas ugu noqon oo ay furaan dishaysiin oo ay wadahadallo u furaan dadka dhexdhexe iyo dadka taa sare maadamaa ninkii shaydaanka ahaa oo meesha ka baxay marka inay ay u furto wada hadallo oo iyaga markooda ma malanaya dagaalka xabaa inay sii wadaan intooda badan lagu kala jahiyo marka iyaga lagu kala sooco kuwooda xagjirka oo xun oo u shaqeeya ajnadiga iyo ajnadiga naftigooda iyo dadka weli hojada leh oo laga soo celin karo marka waxaan ku boorinaya dawladdu inay la furto wada hadal iyo wada xaajood iyo dib heshiisiin si dhibkaan soomaaliya haysta iyo colaadan joogtada ah oo internationalka ah waxay fulinayaan mashruuc ama ajenda internationalka international leay fulinayaan oo laga soo ayaa weli wadamada asia iyo meelo lamid ah marka waxaan ku doorinaya dawladda inay wada hadallo iyo dib heshiisiin u furto mudane farmaajo aragtiyo kala duwan ayaa laga bixinayaa dilka loo geystay hogaamiyihii al-shabaab axmed cabdi gudane aragtiyaha laga bixinayo waxa ay qaarkood leeyihiin ama ay ku tilmaamayaan in gebagabada al-shabaab ay tahay dilka gudane qaar kale waxa ay leeyihiin ninkan iminka booskiisa buuxiyey waxaa laga yaabaa in uu gudane kasii daro marka adiga maxaa kuu muuqanaya anigu waxaan leeyahay ururka sideedaba haddii intaasoo sano jiray kuma kuma kuma dhisna hal qof oo keliya ururku leadership uu leeyahay waana fijinayaa laakiin waxaa soo dejinta ah udulkiisa adigoo kala qeybiya dadka sare adigoo kala qeybiya adigoo raadiya dadka macquulka ah oo soomaalinimadu fiican tahay adigoo raadiya dhalinyarada la maray hadaabiyey oo la qalday adigoo incentives badan abuuray oo de dadkaas yimaada si fiican loo soo dhaweeyo hal qof anigu umalayn maayo inay tahay wax ku xiran ururkaan ururkaan mid soo jiray dhibkiisana mid soo jiray marka ilaahay ha ka dhigo inuu burburo oo dee ku xiran tahay hal nin keliya laakiin waxay u baahan tahay jawdi iyo effort ay u baahan tahay in la geliyo sidii loo kala jegin lahaa taasna waxay ke taasna waxay ka imaanaysaa in dawladdu albaabadeeda ay furto saan ku sheegay disheshiisiin iyo wada hadalna loo furo markaas waxaa kala caddaanaya marka dadka daalay ku daalay oo raadinaya sidii ay noloshooda caadi noqon lahayd intaasna waxaa laga laga yaaba inay baqayaan oo ay leeyihiin haddii aad dawladdu soo dhigtaan ama dhib dhibna soo gaaraa marka in dadkaas baqrinta haysa laga saaro baqrinta oo la yidhaahdo wax idinku dhacaya malaha arrinkiyaa lasiinaya wadahadal baa la galaya maxaan ku irahdaa shaydaamada kasoo hara marka waxay ku xiran tahay burburka shabaab waxay ku xiran tahay sida dawladdu ay dawla macaamisho beri kismaayo dacafka waa laga saaray xamar waa laga saaray magaalooyinka waaweyna dacafka kuma jiraan marka waxaan qabaa dad badan oo leadershipka ku jira ama dadka dhexa ah idaka hosa inay khaasiin taagan yihiin ay fugayaan haduu haddii dawladda uu ka yimaado hadal fiican iyo wax iyaga naftooda garanti garanayaan dhibaato loo geysanayo arrinta dhalinyarada iyo muddada shan iyo afartanka cisho ee dowladda ay kaga faa'iidaysanayso dilka gudani ay u qabatay ma isleedahay shan iyo afartanka cisho dhalinta ku jirta al-shabaab waa ay ku filan tahay inay isku soo dhiibaan oo ay kaga soo laabtaan fikirka ay aaminsan yihiin arrintaas afartan iyo shanta cisho ah waxaa loo qabtaa markaas oo kale markii dee laba xoog oo siman la yahay hadda anugu markaan imaanayay iyo markay shabaab ay haysteen sayidka hortiisa iyo fiiskinmey iyo xamar nuskeeda iyo wax ka badan ay haysteen waan oran karaa si loo kala rusabto dhalinyarada xoogaa sahlan in laga soo jaro waa loo yeeli karaa waa la oran karaa laakiin haddii laga adkaaday oo ay buuxa ku jiraan oo ay dhibaatada geysan ay geysan karaan ee badnaan karta iyada laftigeeda lama rabo in la bakti dilo ile waa dhalinyaradeenii weeye waa caruurteenii waaye lama rabo in la tuso in la himuligarayo waxaa la rabaa in joyce la siiyo marka joycekaas wuxuu ku imaan karaa markaad tiraahdo war waa la heshiin heshiisiin yaa imaanaysa oo albaabadaas si fiican ugu furto laakiin waxaa laga yaabaa inay u qaataan afartan iyo shanta cisho haddaan imaanin waa waa waa dee mar xun yaan kula gaaraynaa waa leenaynaa marka qofkii wuxuu gaaraya marka inuu yidhaahdo maxaan ku raaa isdifaac inta inta inta inta nafta kugu jirto marka isdifaacaasna iyada nafteeda waxay keenaysaa dad badan inay galaafato oo dad badan ay ay ku laayaan marka wax kaga cadoon ma leh in dibashsiinay loogu baaqay waan gartay arrintan waxaa daba socotay ama daba socota howlgallo lagu ururinayo hubka oo muqdisho ka soconaya taana dowladda ay ku doonayso in ay kaga adkaato al-shabaab sida ay iminkana wax u socdaan adiga aragtidaada ka waran arrintan dhowr jeer yaan ka hadlay hubka la aruurinaayo hadda waan ku celinayaa waa wax wanaagsan waa wax loo baahan yahay waxaase loo loo sii baahan yahay naftigeeda in la abuuro siyaasad guud oo hubkaa dadka o dhan looga qaadayo iyo ujeedada loo ujeedada lagu maaragasa looga qaadayo iyo waktiga inta ay leeg tahay oo lagu qaadayo marka iyo goobaha laga qaadayo meelaha laga qaadayo anu waxaan aaminsanahay dadka soomaaliyeed inay dagaalo ka daaleen inaysan rabin ama aysa u qabin inay hub haystaan oo dagaalo kale ay galaan marka xukuumadda ama dawladda waxaa laga rabaa inay la timaado policy good oo dowladuna ay qabto oo aan ku wajahnayn dad gaar ah marka in la aruuriyo hubka waa wanaagsan tahay saasoo kale waxaa loo baahan yahay in la abuuro siyaasad ama policy midaysan oo aanan cid cid gaara aan lagu taargagarayn mudane farmaajo waxaa jira xarig loo geysanayo maamulayaasha iyo wariyeyaasha warbaahinta madaxa bannaan ka howlgala ee muqdisho maalmihii dambe hay-adda nabad sugiddana waxa ay waday in ay ku xirxirto qaar ka mid ah wariyeyaasha iyo agaasimayaasha warbaahinta maantaana u dambeysay oo lagu xiray agaasimaha idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho abwaan cabdulaahi cismaan guure idaacaddana muddo saacado ah hawada ayay ka maqnayd adiga arrintaasi ka waran aragtidaada
runtii idaacadeena waa soo halgantay wax badan iyay maaragtay ummadda u qabatay dagaalkii shacab lagala jiray qayb weyn yaad ka aheedeen dhowr jeer yani soo weeraray marka anigu kolley waxaan u arkaa idaacadaha kale iyagana xirantaas oo kale inay ahaayeen sida shabeelle iyo sky idaacaduhu sidoodaba waxaan oran karaa waxa weeye waa muraayada ay dawladda isku aragto macnaha ay ka ka qaadato ama ay ka aragto meesha ay taagan tahay iyo dadku waxay aaminsan yihiin ay kala socoto halkaas waxaan oran karaa oo kale intaas dheer wadankii markuu burburay oo labaatan iyo afar sano dee ummadii ay baabacday qeybaha keliya oo ka badbaaday ama xoogaha horumarka laga sameeyey waxaa kamid ah miidiyaha iyo ganacsatada labadaas meelood oo keligood si taagnaa oo dadka caawiyey oo dadka wacyigeliyey ama dadkii shaqooyin u aruuray marka dawladda waxa weeye inay ally qaybood ay la shaqaysato oo hadday noqoto wacyigelin dadka lagu wacyigelinayo hadday noqoto ganacsato laftooda in la soo dhaweysto canshuurahii iyo khidmadi ay bixiyaan si dee dadka wax loogu qabto markaa waxaan leeyahay dawladdu inay u soo saarto shuruuc maxaan ku dhahdaa deexan markay noqoto ku dadka midiyaha ah shuruucdaasna la fahamsiiyo baarlamaankii la gudbiyo oo iyagii naftooda laga siixo la yidhaahdo xuquuqdiina waa intaas haddii aad intaas dhaaftaan oo aad dad ku xadgudubtaanna ciqaabteeda waa intaas ciqaabteeda hadda waxaa gaaraya maxkamad iyadoonan cidna la xirin iyadoonan idaacadii qalabkii laga qaadan in in lasdacweeyo oo maxkamada tago oo iyaguna haday ay ku takrifaleen wax garaaxii iyo wixii lamida laga qaado haday iyaga wax ku takrifa hadii hadii iyaga laga gardaran yahayna haddi aana lagu xadgudbin runtiina waxaan oran karaa waxyaabaha africa hadda aan uga horeyno waa waxay kamid tahay media ceeb iyo kamid tahay ummaduna hadday fufran yihiin oo wada hadlayaan waxay dhaantaa in laisdilo marka waxaan leeyahay dawladaan ku goynaya dadka xirxirana in lasoo daayo haddii ay sharciga ku tunteen sharciga ku tunteen maxaan ku raahdaa la horgelayo laakiin inta ka horeysa intaan sharciga la horgelin waa in sharcigii suxufiyiinta la baasiyo golaa wasiirada waa maqlan inay gudbiyeen baarlamaanku waa inay sharciyaan dadkeen baarlamaanku waxaysan sharciyeelin ma noqdo waxaysan gudbinaysan ka xodeen sharci ma noqdo marka taas yaa marka waxaa qof walba xuquuqdiisa qeexaysa marka qofkii qofkii wax ku xadgudba iyo qofkii lagu xadgudbaba marka marka waxaan leeyahay dawladdu inay si wanaagsan u isticmaasho miidiyaha miidiyuhu waa waa waa saaxiib wuxuu noqon karaa saaxiibka dawladda wuxuu noqon karaa calanka dawladda marka inay dawladdu u isticmaasho si maaragtay saaxiiba oo aalaya si ay dadkeeda iyo shacabkeeda ay ugu gudbiso waxay ay rabto inay gudbiso wacyigelin ah miidiyuhuna iyaga naftooda ay ka saaraan idaacadahu ka saaraan waajib wadanka waa maray dhibaatooyin badan iyu maray adag badan yu wadanka leeyahay inay ka saaraan oo dawladda la shaqeeyaan oo ay la fashadaan oo waxa dhibaya ummadda iyo shacabka ay ay maxaa ku raahdaa ka ilaaliyaan iyo waxa wacyigoodi kordhinaya ama aqoontoda kordhinayana ay ku dadaalaan inay baahiyaan marka waxaan aaminsanahay dawladdu inay u baahan tahay miidiyaha miidiyuhuna dawladdu ay u baahan yihiin laakiin waxaa laga rabaa hawshaas inay dawladdu ay bilowdo wada shaqeynta maxamed cabdulaahi farmaajo aada aad mahadsan tahay ugu dambeyn dardaarankaaga ugu dambeeya ee shacabka soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya aada la wadaagayso muxuu noqonayaa
waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed mar walbana waa idhaahdaa waa shacab wanaagsan mar mar walbana inaan dhagooda ugu soo celceliyo waa loo baahan yahay waxaan leeyahay hade dalkaani dhibaato badan buu maray idinkana dhibaato badan yaad marteen si qarnimadii iyo sharaf sharafkii soomaaliya loo soo celiyo qayb baad ka tihiin shacabka wanaagsan wuxuu dhalaa dawlad wanaagsan shacabka xunna wuxuu dhalaa dawlad xun an waxaan aaminsanahay markii waktigeeda timaado in la arkaayo inaad tihiin shacab wanaagsan iyo waxaad keentaan inta ka horeysana hadda in la ilaaliyo shuruucda dalka u yaala in maxaan ku ahdaa dawladda markaas joogta garab la siiyo in cadowga soomaaliya hal meel looga soo warajeysto iyo in ilaahay loo noqdo oo dee ilaahay mar walba la baryo inuu ilaahay dhibka iyo karaamo darada ummadda soomaaliya ka saaro intaasaan leeyahay